ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa xalay fiidkii tegay isbitaalka orduqan ex digford halkaasoo lagu daweynaya qaar ka mid a dadkii waxeeladii ka soo gaartay weerarkii liiday ka geysata kooxda al-shabaab ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa kula la qaata maamulka isbitaalka orduqan ee dhakhaatiirta wuxuuna ka dhegaysta warbixinta xaaladda caafimaad ee bukaanada waxeeladii ka soo gaartay weerarkii koox al-shabaab ee ka geysata liido ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa gacan qaada qaar ka mid a bukaanada wuxuuna ugu yeera bulshada soomaaliyeed si buuxda loo garab istaaga dadka waxeeladu soo gaartay dhammaanteen dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa iskarabtaag waxaan leeyahay inta dhaawac ah ee maxaan ku dhahaa maanta isbitaallada ku jirta ha la isgarab taago ha loo hiiliyo ha la caawiyo dadku dhammaantood ha is caawiyaan ha lasoo booqdo isbitaallada ha la arko cadowga dadka uu dhibaatada u geystay kii baahan ha la caawiyo annagu dowlad ahaan ma xukuumaddu maanta ayaa laga hadlay si badan si fiican looga hadlay waxaa waaye dhinac walba waan waan dhaqaaqnay hadday tahay dhinaca gurmadka iyo ka jawaabidda dhinaca bani aadamnimada ee arintaas guddi baa la magacaabay way shaqaynayaan oo ka kooban dowladda iyo shacabkaba si wanaag horeyna usoo gurmaday haddana insha allah hawshii samayn doona sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa ka dalba bulshadu inay garab istaagaan hay-adaha amniga oo xilligan dagaal xoogan kula jira kooxda al-shabaab waxaan rajaynaynaa in dadka soomaaliyeed ay la shaqeeyaan ciidamada amniga una diyaar garoobaan in aan si adag nimankaas aan ula dagaalanno magaaladan si gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee jooga caasimadan degan waxaan ka codsanaynaa in ay hal meel uga soo wada jeestaan cadowgaas oo daashaday oo ku daahay oo baaba-shay oo dhibaato u geystay laba sano oo xukuumaddan shaqaynaysay aada iyo aad baa looga shaqeeyey aada iyo aad baa loo wiiqay aada iyo aad baa loo koobay waxyeeladooda laakiin haddana waxaa waaye marmarka qaarkood waa sidan hadda dhacday oo kale waxaa waaye de nin socda oo isqarxinayaay shidadiisa uu leeyahay dhibaatadeedana leedahay laakiin sidaasay tahay waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis inayna soo noqnoqon aan laakiin u wada midowno dadaalkaas aan ku jirno ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo tagay isbitaalka orduqan ayaa sheegay al-shabaab hadda inay guud ahaan beegsanayaan bulshada soomaaliyeed iyagoo qof gaara aan eegeynin
waxay unku tusinaysaa nimankaas cadowgaahi kow inaysan ahayn niman diinle inaysan ahayn dadka ay laayeeni ma aha dad madaxa dad saraakiil ah dad dowlad u shaqaynaya xarumo dowladeed maysan weerarin ila iyagaa dhihi jiray dowladdaanu la dagaalamaynaaye siyaasiyiin may ahayn waxay ahayn dad dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo masaakiin ah oo aan siyaasad aan shaqo ku lahayn oo aan ciidan shaqo ku lahayn oo aan dowlad iyo shaqayntae toona shaqo ku lahayn ayay ahaayeen waxay ku tusinaysaa marka waxa loo socdo diin xumada marka laga reebo nimankaasi waxay u socdaani waa dabargoynta ummadda soomaaliyeed waaye ee ma aha inay dowlad la dagaalamayaan iyo inay sida ay sheegaan ciidan la dagaalamayaan midna maaha sidoo kale wuxuu sheegay ra-iisul wasaaruhu in markii looga soo adkaado furumaha dagaal ay hadda bilaabeen in muqdisho gudaheeda dadkay ku dhibaateeyaan gaar ahaan dhallinyarada indhahawa bulshada soomaaliyeed waxayna tusinaysaa markii furimaha looga laayay oo sidii maalinka dhoweyd buula xaaji ka dhacday meydkooda la daadiyey ayay aargoosi u soo aadeen hooyooyinkii iyo dhallaankii iyo caruurtii iyo dhallinyaradii soomaaliyeed marka markay saaxaadkii lagula jihaadayey ee layskaga celinayey ee ay geesiyadu ku hortaagnaayeen ee lagu jabinayey markay kusoo baaba-een ay kusoo fashilmeen ayay u soo doonteen marka inay dadkaas shacabka ah ee masaakiinta ah inay ka aargoostaan marka waxay ku tusinaysaa dad quustay oo ayna ku dhinnayn wax awoodaya wax tabartoona ayna ku dhinnayn tani markuu dhacay weerarkii liido waxaa si adag loo cambaareynaya falkaasi waxaana ka fel celiyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed iyadoo si adag looga hadla weerarkan lagu beegsay dad u bannaan dhallinyaro oo xilli fiida ku caweynaya xeebta liido cabdulqaadir okey v o a muqdisho